waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne maanta waa isniin ay taariikhdu tahay afar iyo labaatankii noofembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maanta ugu daroonna waxaa ka mid ah dowladda federaalka austraaliya oo loogu baaqay in ay qeexdo sida ay rabto in loo yareeyo qiiqa xun maadaama baa la yidhi aanay ku caddaynin heshiiskii ay ku saxeexday cob xildhibaan barnaby joyce oo sheegay inuu weli martiqaad ka sugayo hogaamiyaha one nation polin hanson iyo ardaydii laga afduubay iskool ku yaalla nigeriya oo qaarkood dib u soo baxsadeen haddana warkii oo dhan kumanaan qof ayaa weli koronto la'aan ku ah gobolka northern territory kadib markii uu ku dhuftay duufaankii loo bixiyey fiina dugsiyo badan ayaa iyaguna weli xidhan hase yeeshee shacabka ayaa guud ahaan ka badbaaday dhaawac iyo dhibaato culus duufaantan oo ah nooca la yidhaahdo tropical cyclone wadatayna roobab xooggan iyo dabaylo xawli ku socda ayaa sabtidii iyo axaddii dhex maray jasiiradaha tuwi islands iyo darwin iyadoo awoodda duufaanka lagu qiyaasay darajada saddexaad korontada ayaa hidda dib loogu soo celiyey ilaa shan kun oo guri iyo ganacsi halka ay ku dhowaad afar iyo toban kun oo kalena mugdi ku jiraan weli dadka ku nool waqooyiga gobolka western australia ayaa iyagana maanta oo noofembar tahay afar iyo labaatan looga digay in ay kusoo fool yihiin kusoo fool leeyihiin aan idhaahdee roobab xooggan iyo dabaylo waxyeello leh dowladda federaalka ayaa lagu cadaadinayaa in ay sharaxdo sidii ay hoos ugu dhigi doonto qiiqa ka yimaada shidaalka dhulka laga qodo ee loo yaqaano fossil fiyuulka kadib markii ay austraaliya ku biirtay dalaal kale oo saxeexay bayaano ku baaqaya in laga guuro fossil fiyuulka laakiin aanay caddaynin sidii looga guuri lahaa bayaankan laga soo saaray magaalada blame oo uu hogaaminayay dalka colombiya ayaa u dhaqdhaqaaqayaasha cimiladu u arkaan inuu yahay hadalkii ugu xooganaa ee austraaliya abid ku taageertay dhimista isticmaalka shidaalka fosilka xildhibaan barnaby joyce oo ka tirsan xisbiga nationalis ayaa sheegay inuu weli xisbiga one nation ka sugayo casuumaad rasmi ah si looga wada hadlo suurtagalnimada in uu ku biiro xisbigaas oo ay hogaamiso pauline hanson miss hanson ayaa toddobaadkii hore waraysi ay siisay sky news ku sheegtay in maer joyce ay martiqaad casho ugu samayn doonto gurigeeda si ay uga wada hadlaan ku biirista one nation xildhibaan joyce oo laga soo doorto deegaanka new england ayaa bishii oktoobar sheegay inuu ka tegayo xisbiga nationals dhammaadka xilliga baarlamaanka ee hadda maer joyce ayaa sheegay in aanu weli gaadhin go'aankama dambaysa xildhibaan heer federaala oo madax bannaan oo la yidhaahdo david pocock ayaa sheegay in uu maanta oo bisha noofembar tahay afar iyo labaatan soo bandhigi doono hindise sharci si loo xoojiyo buu yidhi xeerka ka dhanka ah e i deep fake sharcigan ayaa mamnuucaya isticmaalka muuqaal ama cod si farsamo ahaana loo bedelay ama si macmal ah loo sameeyey kuwaas oo muujinaya wejiga ama codka qof aan ogolaanin waxa uu soo jeedinayaa hindasharciyeedku abuurista nidaam cabasho ah oo ka dhan ah faafinta deep fakes aan la ogolaanin xoojinta awoodaha guddiga e safety si uu u amro in internetka laga saaro waxyaalaha sharci darrada ah iyo abuurista qodob magdhow siinaya dadka si khaldan loogu muujiyo ama loogu xadgudbay iyadoo loo adeegsanayo deep fake konton arday oo ka mid a saddex boqol iyo saddexdii arday ee laga afduubtay dugsi katolik ah oo ku yaala gobolka niger ee waqooyiga dhexee nigeria ayaa ka soo baxsaday afduubayaashoodii dibna ugu soo laabtay baa layidhi qoysaskoodii mulkiilaha dugsiga bulus daawa yohana ayaa sheegay in ardaydan oo da'dooda u dhaxayso toban ilaa siddeed iyo toban sano ay si gooni gooniya uga soo baxsadeen ama u soo baxsadeen jimcihii iyo sabtidii waxaase weli gacanta afduubayaasha ku hadhay laba boqol konton iyo saddex arday iyo labayo toban macallin warkii maantuna intaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta laanta af soomaaliga ee s b s kala soco bodkastka iyo facebooka oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali